bismillaahi raxmaani raxiim habeen wacanoo wanaagsan halkan waa raadiyo jowhar dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeennimo ee idaacadda jowhar qodobada hadda cawar ku maqli doontaana waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda hirshabelle oo booqasho ku tagay deegaanada tardha iyo moore ari ee gobolka hiiraan shirweynaha labaad ee culimmada soomaaliyeed oo maanta ka furmay magaalada muqdisho wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga xukuumadda federaalk soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka tirsan hirshabelle oo ka hormaray dhismaha warshadii hore dharka ee degmada balcad golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya oo soo gabagabeeyey kadoodista dagaalbeeleedyada iyo hubka sharci darrada ah wararka dibaddana caawa waxaa ugu waaweyn golaha wasiirada israa'iil oo ansixiyey aargudsi ka dhan ah xisbullah qodobadaasi wixii nagu soo kordha ayaa dhegaystayaal caawarkayga ku maqli doontaan
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay shirkadda korontada shabeelle
wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha dowladda hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali gudlaabe oo ay weheliyaan madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageed xubno ka kala tirsan golaha wasiirada iyo baarlamaanka hirshabeelle guddoomiyaasha gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe saraakiisha ciidamada qalabka sida ayaa maanta gaaray deegaanada moore ari iyo tardho ee gobolka hiiraan oo ka mid ah goobihii laga xoreeyey kooxda al-shabaab halgankii kadib waxaa maanta soo gaaray deegaanada moore ari iyo tardho waxaan qirayaa in tardho ay soo gaartay heere ay degmo noqoto ayuu yidhi madaxweyne cali guudlaabe xuseen ugu dambeyn madaxweynaha dowladda hirshabelle cali cabdulaahi xuseen ayaa maamulkii shacabka labada deegaan ee moore ari iyo tardho ugu mahadceliyey soo dhoweynta ay wafdigiisa u sameeyeen shirweynaha labaad ee culimmada soomaaliyeed ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho cabdiqaadir cismaan ayaa faahfaahinta warkaasi magaalada muqdisho inooga soo diray waxaa maanta magaalada muqdisho ka furmay shirweynaha culummada soomaaliyeed kaasi oo markii labaad lagu qabanayo magaalada muqdisho shirkan waxaa kasoo qaybgalay culamo ka kala timaaday dalka iyo daafaha dunida waxaana uu ku saabsan yahay midnimada soomaaliya meesha la jooga iyo weliba halka la hiigsanayo caqabadaha iyo xalka halkudhigga sharka ee sanadkan ayaa ah soomaali mid ah iyo qabsashada xariga alleh ee loo dhan yahay shirkan waxaa furay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane doctor xasan sheekh maxamuud iyo wasiirka wasaaradda diinta ee awqaafta jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane sheekh mukhtaar roobow abuumansuur shirkan oo muddo afar maalmooda ka socan doono magaalada muqdisho ayaa maalinta koowaadee maanta waxaa diiradda lagu saaray furitaanka shirweynaha qaran ee culimmada soomaaliyeed iyo weliba fahanka midnimada iyadoo culimaa udiinka soomaaliyeed ee kasoo qaybgalay shirkan ay halkaasi ka jeediyeen khudbado kala duwan ugu horeyntii furitaanka shirka waxaa ka hadlay guddoomiyaha guddiga qabanqaabada shirweynaha culimmada soomaaliyeed sheekh aadan macalin nuur sugow anuu ku hadlaya magaca guddiga qabanqaabada waxaan leeyahay dhammaan culimaa udiinka soomaaliyeed oo shirkaa lagu soo ajiibay oo lagala soo qeyb galay oo meel dheer si gaara kuwii meel dheer uga yimid oo aan ognahay dunida dacladeeda inay ka yimaadeen waxaan idin leenahay duruufta aad kusoo baxdeen iyo waqtiga aad kusoo siiseen ahlan bikum marxaban bikum fii watanikum wa jazaakum allahu khayran waxaad usoo istaagteen ood u khidmaynaysaan inaad ummaddiina soomaaliyeed aada gaarsiisaan himilada iyo higsiga ay sugaysay intaasi kadib waxaa hadalka qaatay islamarkaasina madasha hadallo ka jeediyey qaar ka mid ah culimmadii kasoo qaybgalay shirka iyaga oo diiradda saaray muhiimadda shirka ee maanta loo joogo ee fahamka midnimada shirkan waxa wey haddii laga eego waqtigu ku soo aaday baahida loo qabo haddii laga eego mawduuca uu ka hadlahayo haddii laga eego culummada iyo dadka xanshiraya runtii waa shir muhiima ayaa la oran karaa waa shir culummadu insha allahu tacala ayagu ay ay run isu sheegi doonaan ummadana run u sheegi doonaan saan rajeynayno yaa ayuha aladiina aamanu itaqu llah wakunuu maca saadiqiin shirka asaga ah waxaa lagu hadlayaa midnimada ummadda iyo maarata baahida loo qabo taas oo muujinaysa ahmiyadda uu leeyahay oo rukniga labaada muslimiinta ah markii tawxiidka laga yimaado markii laga yimaado kelimata tawxiid waxay taraa hormadu waxaa ku xigta tawxiid alkelima hadlaayey wasiirka arrimaha diinta ayaa wuxuu yihi madaxweynuhu si kastaba ha u dhacda waa inuu qabtaa hawlaha jiro o dhanba ha jiraan taasi waxay muujinaysaa ihtimaamka aad gelisay halkaa ee culimmada isu keentay culimmaduna waxay kaga duwan yihiin culimmada kale ee caalam islaamiga shacbigeena soomaaliyeed baa wuxuu ku kala safan yahay oo u kala jahaysan yahay xagga culimmada waxaa la moodaa inaan wax weydi jirin say doctor faadumo ay ka hadashay aqaabtii iga warraysana ay ka hadleen laakiin dee sida dowlad dowlad goboleedyada markaad aragtay iyo dee madaxduba midwalba uu jecel yahay inuu lamar wanaagsan helo saasuu bay culimadana u jecel yihiin in lamar wanaagsan oo shacba ku howlgala intaasi kadib waxaa hadalka qaatay wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya sheekh mukhtaar roobow abuumansuur oo ku nuunuucsaday muhiimadda shirkan uu u leeyahay ummadda soomaaliyeed waa jooga dal iyo dibad ka yimid yeeritaankaaga soo ajiibay runtii ixtiraam badan ku haya aniga qaar badan oo culummada ka mid a markaan la sheekaysto waxyaabaha ay aada kugu ammaanaan waxaa ka mid a tashayuca oo mar isku dayay inuu muqdisho ku ukuma dhalo inaad adigu xididiis xididkiis aada jartay ood meesha ka saartay runtii guul bay ahayd dowlad sideedaba kutubta ama ka hadla siyaasa sharciya ka hadla ama la dhaho al-axkaam asultaaniya waxyaabahay ka hadlaan waxaa ka mid ah dowladnimada waxa ugu horeeya oo dowlad laga rabo waa xifdu diin a ugu horeeya dadka diintooda in loo waardiyeeyo madaxweyne waxa lagu waardiyeyn karo diintana waa culummada culummadii haddaad hayso sidaas aad isula socotaan insha allahu tacaala guul iyo wanaag ayaa la gaari doonaa
gabagabadii waxaa hadalka qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku dhawaaqay furitaanka shir weynaha labaad ee culimmada soomaaliyeed isagoo si adag kaga hadlay muhiimadda ay u leedahay ummadda soomaaliyeed iskuduubnida iyo sida xukuumaddiisu ay awoodda u siinayso arrimaha la xiriira diinta dhama consensus ma laha muxuu ahay magaciisi ma laha waxaasi waa ma aha yani fikir diina waa fikir yani qof leeyahay oo dadnina iskumaatinkaanu wax ka dhex arkaa marka meelahaasu la aadaa ama in iskumaatinkan looga looga ra'yi badan yahay looga xoog badan yahay arkaa ama iskumaatinkan jamaacadiisii siyaasiga isla ahaayeen oo xisbiga isla lahaayeen oo ama reer hebel ay isku ahaayeen oo meesha ka weynaa marka inuu meelahaas aado waxaan rajaynaynaa culimadu in ay aada iyo aada uga daawoobaan waxaas markay arkaanna ay u fahmaan waxaasi asalka iyo aahaarta ay leeyihiin inay maxaanku irahdaye ay sidaa tahay marka waxaan ku dadaalnay dowladda soomaaliya wax kasta oo diinta waa joogtaa waa nooshahay annaga hadda ilaaladeeda iyo ammaanadeeda iyo xifdinteedana ilaahayaaba ballan qaaday oo meel wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga xukuumad federaalk soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka tirsan hirshabeelle ayaa kormeeray dhismaha warshadii hore dharka ee degmada balcad saadiq socdaal ayaa warkaasi degmada balcad inooga soo diray wafdi ballaaran uu hogaaminayay wasiir dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalk soomaaliya mudane cabdisalaam shariif xuseen qaybna uu ka ahaa agaasimaha waaxda guryeenta ee wasaaradda howlaha guud ee dowladda soomaaliya injineer xasan axmed shirwac iyo mas-uuliyiin kale ayaa soo gaaray degmadani balcad ee gobolka shabeellaha dhexe iyagoona markaasi ee ujeedkooda u ahaa markaasi inay u kurgalaan xaaladda ay ku sugan tahay warshadii hore ee dharka ee somaali takis ee degmada balcad waxaana si gaaray ula kulmeen howlwadeenada iyo shaqaalihii hore ee wasaaradda iyagoona qeyb ay markaasi qeyb qeyb u booqday qeybaha kala duwan ay ka kooban tahay warshadii hore ee dharka somaali takis soomaalidu waxay tidhaahaa waan arkay iyo waa la ila arkay waa kala duwantaha la yidhi maanta saacatulwasiir waxaad markhaati buuxa ka tihiin warshadii dharka iyo suufka balcad oo bad qabta oo mashiinadii oo dhaqaaqaya la idin tusay ayaad markhaati buuxa ka tihiin taasina dee sidii horeba la idiinku sheegay saacatulwasiir waxba adigu maanta halkan keligaa kama qaban kartid waxaad ula noqonaysaa warshadii dhibaatooyinka qaar ku taaganna waad arkaysaan shaqaaluhuna way baaba'san yihiin warshaduna dhibaatada haysata waad aragteen boqolkii warsadood ee soomaaliya ka jiray maanta sagaashan iyo sagaal ma jirto tii boqolaadaan gacanta ku haynaa abaalmarinteeda iyo dadaalkeedana waxaa iska leh dadka maanta aada ag joogtid aada u malaysid inay dad qaxooti ay yihiin ma aha warshadaana ka dhigtay mudane wasiir waxaan kaa codsanaynaa in warshadii degmada balcad ku tiilay gacanta lagu qabto nin madax oo mas-uul oo yimaado soomaaliya loo magacaabayna ma dhilna waxaan rajeehaynaa warshadda waxa ka maqan hadda waa shidaal iyo suuf iyo dun keliya iyo wax yaroo isbeerbalse u baahan tahay haddii aad leedahay maanta anaa imid oo warshad cusub idiin keenana diyaaraa u nahay haddii teeni anoo kicinaysa diyaaraa u nahay dhanka kalena waxaa madasha ka hadlay guddoomiyaha degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe qaasim cali nuur furdog waxay maanta kormeer ugu yimideen warshadii hore ee dhanka som taxis ee ku taala degmada balcad waxaa halkaan fadhiyo dadkii ilaahay subxaana wa tacaala ka sukow gacantooda ay ku badbaaday ee ilaahay makaniyey warshaddii ee shaqaalaha warshadda ahaa oo intii ka nooleed ee ilaahay subxaana wa tacaala cimriga siiyey maanta soo gaartay goobjoog u yihiin waxaan leenahay wufuudda timid oo wasiiru dowlaha ugu horeeya mudana wasiir kusoo dhawow degmada balcad kusoo dhawow warshaddii soomaaliya keliya ka badbaaday ee dharka
ugu dambeyntiina waxaa soo gabagabeeyey wasiir dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalk soomaaliya cabdisalaan shariif xuseen midda maanta aada samayseen ood kormeerka nagu soo wareejiseen oo qeyb walba oo warshadaha warshadda ka mid ah aadna tusteenna waa idinka mahadnaqaynaa qodobka koowaad kaasuu ahaa socdaalka yaga qodobka labaad kormeerkaas iyo warbixintiinna baahiyaha iyo duruufaha ka jira warshadda inaanu idinka dhagaysanno buu ahaa waana idinka dhagaystay si fiican baana u fahmay xaqiiqatan warshadan iyo xaaladeeda qodobka saddexaad waxa weeye far keliya fool ma dhaqdo howlwadeennada iyo mas-uuliyiinta waxaan ku tixgelinayaa runtii oo ay marar badan ku celceliyeen inaanan anigu keligay aanan arrinkaa wax ka qaban karin laakiin arrinkaanu waa ka mug wen yahay magaalada balcad waa ka mug wen yahay micnihii maamul goboleedka hirshabeelle waa ka mug wen yahay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha oo intaasoo wasaaradood iyo warshadaanu u baahan tahay inay kiciyaan golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta soo gebagabeeyey ka doodista dagaalbeeleedyada iyo hubka sharci darada ah faahfaahinta warkaasi waxaa sidoo kale magaalada muqdisho inooga soo diray ibraahim guudle xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta xarunta golaha shacabka ku yeeshay kalfadhigan shanaad kulankiisa sideedaad waxaana kulanka shir guddoominayay guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ugu horeyn habdhowraha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka xildhibaan maxamed cabdulaahi xasan nuux ayaa kulanka golaha ku dhaariyey xildhibaan maxamuud cabdulqaadir xaaji jeego xildhibaan cumar cali cabdi iyo xildhibaan bashiir maxamed jaamac oo ka mid noqday xubnaha golaha wasiirada kadib markii uu shalay magacaabay ra-iisul wasaare xamse cabdi bare
waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u guto inaan xilkayga u guto si daacada si daacada oo ay ku jirto oo ay ku jirto danta dalka dadka iyo diinta danta dalka dalka iyo diinta dhowrana dastuurka qaranka dhowrana dastuurka iyo qaranka iyo shuruucda kale dalka u taala iyo shuruucda kale dalka u taala wabilaahi towfiiq
intaasi kadib xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa si aanbaqaaday ka doodista hubka sharci darada dagaal beeleedyada iyo dhowrista xasaanada xildhibaanada ajandahaas oo doodiisu xildhibaanadu ay wadeen kulamadii ugu dambeeyey waxaan u malaynayaa xasaanada xildhibaanku waxay ku qeexan tahay dastuurka in la ilaaliyo oo la dhowrana qasab weeye aniguna hadda ma ogi xagxagasho ma ogiye qof xildhibaan oo dhahaya xasaanadaydiibaa waa lay xiray xasaanadaasaa laygu sameeyey dembigaasaa laygu galay ma garanay anigu waa mahadsantihiin guddoomiye ciidanka waa ammaanan yihiin waxayna u ammaanan yihiin wax sababta ciidanka loo weynaya waxay tahay waa qof naftiisa miiska saaray guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo kulanka soo xiray ayaa sheegay in maanta lasoo gebagabeeyey dooda ku saabsan hubka sharci darada dagaal beeleedyada iyo dhowrista xasaanada xildhibaanada sidoo kalena arrinta hubka loo xilsaaray guddi gaar ah si uu warbixin golaha ugu soo celiyo aniga waxaan qabaa walaalayaal muddo badan badan oo baarlamaankan soo jiray baan fursad loo helin in xasaanada xeerkii caddeyn lahaa yacni gaarka aha laga soo saarin taasna waxaan qabaa baarlamaankii ku guulaysta aan noqono waxyaalo badan oo maaragtay xildhibaanadii hore nasiib u helin baan ku guulaysanay taasna aan ku darno xeerkaas inaan soo saarno aan u howlgalno kalfadhigaan intuu socdo marka aniga waxaan ku soo koobaya taas baanadaama u samayn doonaa yacni qaabkii lagu bilaabi lahaa barnaamijkeeda saas inay noqoto oo dhinacaas la wajahano labada qodob kalena arrimihii beelaha dhibaatada ka dhex taagnayn guddigaas u saarno guddigii magacaabanaan arrimaha hubka u saarno saddexdii arrimood saas inaan ku gebagabayno barnaamij sidaas u wajahano oo maanta fadhiga inaan saas ku xidhno walaalayaal idinku aad u mahadsan arrintaasna isla qaadanay aad iyo aad aad u mahadsantihiin dhegaystayaal halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyo jowhar golaha wasiirada amniga ee israa'iil ayaa ansixiyey tallaabada ra-iisul wasaare benjamin netanyahu iyo wasiirkiisa difaaca ee ay ku go'aamin doonaan goorta iyo sida looga argudan karo gantaaladii lagu weeraray dhulka israa'iil ay haysato waxaana maraykanka uu sheegay in weerarkaas ay fuliyeen xisbullah wasiirada ayaa kulan deg deg ah yeeshay kadib weerarkii ka dhacay buuraha golan ee ay israa'iil haysato fiidnimadii sabdidii kaas oo lagu dilay laba iyo toban caruur ah iyo dhalinyaro ka tirsan daruus weerarkaasi ayaa ahaa midkii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca xuduudka muddo bil ah xisbullah dhankeeda waa ay beenisay inay ku lug leedahay weerarka ayaa sii kordhay cabsida laga qabo in dagaalka oo ilaa hadda la xakameeyey uu sii fido oo uu noqdo dagaal u dhexeeya labada dhinac dowladaha reer galbeedka ayaa ugu baaqay israa'il inay isxakameeyaan si ay ugu jawaabaan weerarka aqalka cad ayaa sheegay inay wadahadal joogto ah la laahayeen dhinacyada israa'iil iyo lubnaan tan iyo weerarkii argagaxa lahaa ee ka dhacay garoon lagu ciyaaro kubadda cagta oo ku yaala xaafada daruus ee majdal shams dhegaystayaal war wax dal iyo dibad inaga soo gaara waa nagintaa cidda warkayga oo seegay waxay dib ugu daallacan kartaa bejkaen facebook ku leenahay radio jaar intaan mar kale habada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo